barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axad ah labada bisha juun sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ay marti ku yihiin dhallinyarada jaamiciyiinta ah ee leh hal abuurka intii aan jaamacadda ku jirnay waxaa jaamacadda lanagu baray sidii aan xirfadayada aan baranayno aan ugu shaqaysan lahayn adankaoo lana barayay sidaan u samayn lahayn designka networkingskoo kale u dejin lahayn sidoo kale aan u suurogelin lahayn inaan samayno qalabis ama devices aan annagu isku keennay kuwaas oo suurogelinaya ama faa'iide leh in wax lagu qabsan karo sidoo kale barnaamijka inta aan ku guda jirno waxaad ku maqli doontaan qhasiidooyinkii ramadaanka hayaanka baxanbaxee dhulkii barakada lahaa hayaanku ku beegayo inaan booqdaan rabo odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaadiga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi allahuma salli calaa maxamed cayaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in hadda kadib dadka soo dalbanaya fiisooyinka ama dalkugalka maraykanka looga baahan yahay inay soo gudbiyaan taleefanadooda iimeyladooda iyo cinwaanada ay ku leeyihiin baraha bulshada sharcigan cusub ayaa faraya dhammaan dadka soo dalbanaya dalkugalka qaxootinimada iyo kuwa sida caadiga ah u yimaada maraykanka inay safaaradaha ay fiisooyinka ka dalbanayaan ay u gudbiyaan nambarada taleefanadooda cinwaanada iimeylada iyo baraha bulshada ay isticmaalaan ay isticmaaleen shantii sano ee lasoo dhaafay qof kasta oo soo dalban doona fiisooyinka maraykanka ayaa sidoo kale waxaa la weydiin doonaa in qof qoyskooda ka mid ah uu ku lug yeeshay ficilo argagixiso iyo in kale saraakiisha arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in xeerkan cusub uu saameyn doono ku dhowaad shan iyo toban milyan oo ajnebi ah laakiin wax saameyn ah kuma yeelan doono diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha dowladaha caalamka ee la aqoonsan yahay ee raba inay yimaadaan maraykanka
kooxaha xuquuqda aadamaha ayaa ka hadlaya walaaca ay ka qabaan tacadiyada sii kordhaya ee ka dhanka ah dadka rayidka ah ee ay kala kulmaan xoogaga mucaaradka ah ee magaalada afriin ee waqooyiga galbeed ee dalka siriya toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa wiil yar oo toban sano jir ah oo qaba xanuunka down syndrome ee ay caruurta qaar ku dhashaan ayay afduubteen kooxaha mucaaradka waxaana ay dileen wiilkaasi maskaxda ka jirana aabbaha dhalay iyo sidoo kale awowgii markii qoyskooda ay awoodi waayeen inay bixiyaan lacag gaaraysa toban kun oo dollar oo ay madax furasho ahaan u weydiisteen sida ay sheegeen warbaahinta gudaha dhacdooyinka noocan ah ayaa noqday kuwo baahsan tan iyo intii ay militariga dalka turkiga iyo isbahaysigooda mucaaradka siiriya ay gacanta ku dhigeen magaalada afriin kadib laba bilood oo ololeh militari oo meesha lagaga saarayay xoogaga kurdiyiinta ee y b g bishii maajo sanadkii sida laga soo xigtay kooxaha xuquuqda aadamaha
warka caalamka ayaad dhegeysateen dhegeystayaal waxaadna kala socoteen v o a washington duhur wanaagsan haatan kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boorama kusoo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaasheeda qiimaha badanoo ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a kaasoo maalin walba oo axad ah aad ka dhegaysataan idaacadda dahurnimo ee dhallinyarada maanta wuxuuna toddobaadkan idinkaga imanayaa magaalada boorama ee gobolka awdal waxaana idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa dhallinyarada ka qalinjabisa jaamacadaha dalka gudihiisa iyo waxyaabaha ay ku soo kordhiyaan bulshada ee la xidhiidha hal abuurkooda maskaxeed waxaana inoogu martiyaa barnaamijkeenna maanta siciid cismaan cadare oo bartay aqoonta isgaadhsiinta kana baxay kulliyadda isgaadhsiinta ee jaamacadda eelo sannadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo xamsi cumar cismaan oo isna bartay aqoonta kombyuter science wuxuuna ka qalinjabiyey kulliyadda kombyuter science ee jaamacadda eelo sannadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a waad mahadsan tahay waa mahadsantihiin aad iyo aad baynu iisoo dhaweynaynaa v o a bahda v o a haddii aan ku horreeyo injineer siciid cismaan cadare bal waxaad sharaxaad naga siisaa waxyaabihii la yaabka lahaa ee aad hal abuurteen lana xidhiidhay aqoonta farsamo yaqaannimada isgaadhsiinta islamarkaana aad ku soo bandhigteen muddadii aad ku jirtay waxbarashada kulliyadda iyo intii ka dambaysayba evelyn waad mahadsan tahay waxaan ahay ardaydii ka qalinjabisay jaamacadda ela university gaar ahaan facultiga telecommunication engineering waxaanan ka baxay sida aad sheegtay sanadkii laba kun iyo lix iyo toban waxaanan ahaa first bachelor degree qoladii ugu horreysay ee ka barataa telecommunication engineering gobolka oo dhan waayo oo eela ayaa ah jaamacaddii ugu horreysay ee gobolka ka bilowda facultiga telecommunication annaguna waxaan nasiib u helnay inaan noqono kuwii ugu horreeyey ee wax ka barta sidaasi oo ay tahay intii aan jaamacadda ku jirnay waxaa jaamacadda lanagu baray sidii aan xirfadayada aan baranayno aan ugu shaqaysan lahayn adanka oo lana barayey sidaan u samayn lahayn designka networkingskoo kale u dejin lahayn sida oo kale aan u suurogelin lahayn inaan samayno qalabis ama devices aan annagu isku keennay kuwaas oo suurogelinaya ama faa'iidele in wax lagu qabsan karo dhinacay doonaanba ha ahaadaan intii aan wakhtigaasi aan ku jirnay waxaan isku daynay inaan waxyaalo fara badan samayno sida oo kale markaan jaamacadda dhiganaynay waxa aan develop garaynay inaan dejinno network kaasi oon hal a b adress intaan soo qaadanay a b adresskaas waxaan u qaybinay gobolka oo dhan afarka gobolka inta uu leeyahay degmo uu leeyahay magaalada boorama gaar ahaan waxaan u qaybinay afarteeda degmo sidoo kale mid guud baan samaynay oo lixda gobol ee somalilan oo dhan hal a b adress oo kale inaan exambletoonu soo qaadanay aan u qaybinay siday u heli lahaayeen iyagoo xaafad xaafad iyo guri guri loo gelinayo oo maxaa loogu qaybinayo taasi waan samaynay networking waan samaynay waan dhammaystirnay maxaan idhahdaa si fiican ayaanu uga shaqaysiinay sidoo kale markii final projectskii aan samaynaynay guruubyada waxyaaladii aan samaynay waxaa ka mid aha inaan samayno caanteeno taasi caanteenadaasi oo iyadoo ahayd mid aan annagu gacmahayaga ku samaynay iyadoo aan soo qaadanay wixii ay ka koobnaa sida iron wire ironiska oo kale mental iron baan soo qaadanay waxaan soo qaadanay transformers baan soo qaadanay sidoo oo kale resistance iyo iodis waxaan soo qaadanay diodis baan soo qaadanay dhammaantood intaan isku wada isku wada xidhnay question cabilisiga baan soo qaadanay waxaan soo qaadanay wired shabag oo kale ayaan isagana soo qaadanay dhammaantii intuan isku wada xidhnay waxaan ka soo saarnay aanteeno caadi u shaqaynaysa taasi oo kuu suuro gelinaysa dhanka mobiilka maaha laakiin waxay ku suuro gelinaysaa inay kuusoo qabato chalaniska t v-ga adigoo kushan kabilkeyga intood u isticmaashaba t v-ga gelinaysa xadhigeyga waad agdhigaysay dabadeeta waxay lahayd buntin off iyo on bay lahayd waad shidaysay waxay kuusoo qabanaysay inaad chalaniska t v-ga santaledka ku jiraay inay kuusoo qabtaan t v-gana aad leef uga daawan karto sidoo kale waxaan samaynay waxaa ka mid ahaa networking intoon samaynay deficekaasi oo isagoo kuu suuro gelinaysa inaad telefoniskaaga buildingska maxamed securityga si loogu ilaaliyo in qofku markuu soo galayo albaabka buildingka uu soo gaadho inuu telefoonkaasi uu ka go'i karo oo si automatic ah isaga goy marka eriyada shirkaddu ay ka shaqaynayso telefoonkii mobilka ee gacantu kama shaqaynay miyaa kama shaqaynayo waxa uu ka shaqaynaya ma jirto kolka albaabka qofka ay soo gaadho toosle telefoonkiisu wuxuu kuu soo qorayaa wuxuu kuu soo qorayaa kuma jiro simka wax simka surface kuma jiro telefoonkaaga anteenadu way ka baxaysaa marka waa lagaga shaqayn karaa eeriyada xafiisyada dowladda xafiisyada shirkadaha xafiisyada kale ganacsiga dhammaan waa loo isticmaali karaa in aan eeriyadaasi aanu telefoon aanu ka dhici karin waa loo isticmaali karaa dhammaantood waa loo isticmaali karaa gaar ahaan waxaa aad loogu isticmaalaa een, masaajidada ayaa imika kale aad loogu isticmaalaa waayo masaajidada marka soo lagu jiro waxaa dhacay in dee telefoona kusoo dhex dhacaan oo dadka ay- ay ku dhaliyaan een, een, interference ay ku dhaliyaan taasi waxay suuro gelisay in telefoonada masaajidada loo isticmaaliyo maxaadarooyinka oo kale waqtiyada lagu qabanayo ayaa loo isticmaalaa masaajidada inta badan loo isticmaala sidoo kale imika waxaan ku tali jirnaa inaan develop garayno een, een, een, meel company aan samayno taasi oo softwareska mobiliska lagu shubayo aan iyadana inaan soo dejinno aan doonayno oon so- mobilada installationkoogi oo softwareska sida dadka mobilada markay ka baxaan oo kale inaan ugu shubno oo aan iyadana samaynayno oon ku tali jirno meelo dhinaca bayteriyada oo ay dhib badan ka haysato dadka reer miyiga ee aan haysan jaarjiga ama aan jaarji karin karin telefoonadooda gacanta iyaga waxaad samayseen ama aad hal abuurteen ma jira waxaa way jiraan waxaan samaynay charge maan samaynay charjigaasi oo isagu kuu suuro gelinaya inaad telefoonkaaga isaga charge garaysan karto adigoo unan maxaa dhahday aanad soo iibsan charge kale si toosa ayaan u develop garaynay uuna shaqeeyey uuna kuu buuxinaya uuna kuu charge garanaya telefoonkaaga waxaad ka samayseen markaa jaarjiga cusub ee aad ugu tala gasheen in moobilada lagu jaarji kariso isagoo aan isticmaalin electric
waxaan ka samaynay xadhkii mar soo qaadnay electriguu isticmaalaya laakiin electriga uu kuu kaydinaya uu isticmaalaya marka uu kuu kaydinaya waxaan xadhkaha iyo transistor iyo transformers waxaan soo qaadnay in dabkoogi waqtiga loogu talagalay ay kuu kaydiyaan telefoonka markaad gelisana uu kuu charge garaynayo laakiin electriga sida uu isticmaalaya uu kuusa kaydinaya wax qoraxda oo kale lagu isticmaalo oo qofku qoraxda ka jaarj garaysan karo ma samayseen iyaga iyadoo waan ku tala jirnaa development inaan- inaan samayno waan rajaynayna haddaan u wareego dhinaca xamse cumar cismaan oo kuliyadda combyuter science ka baxay ee jaamacadda eelo labadii kun iyo toddobiyo tobankii Een, xamse waxyaabaha markii aad halkan jaamacaddan eelo aad ka baratay aqoonta een, combyuterka waxyaabaha aad soo kordhisay ee aad ku soo kordhisay bulshada maxaa ka mid a waa mahadsan tahay bahda v o a iyo barnaamijka halabuur waxyaabahaan soo kordhiyay anu magacayga waa xamse cumar cismaan waxaan ka baxay kuliyadda computer science jaamacadda eelo labada kun iyo toddobiyo tobankii maan- intii aan ku dhex jirnay jaamacadda een, xilligii waxbarasho sanadii saddexaad ee jaamacadda ayaa waxaan aasaasay shirkad la idhaho himila software solution een, oo ajendaha iyo een, eh, fishinka shirkadda uu ahaa in dadkeeni laga dham- eh, loo dhammaystiro baahida adeegyada i t-ga Een, waxyaabahaan soo kordhina waxaa ka mid ah waxaan keennay qalab aanan horay looga isticmaali jirin ah, waddanka oo ay ka mid yihiin security surveillance oo kala socon karto mobilkaaga gurigaaga een, ganacsigaaga adoo meel kasta jooga anywhere ad- een, dunida ka mid ah waxaan kusoo kordhinay qalab ladhaho biometric device ah, ama attendance management system oo lagu xaadirinayo shaqaalaha ama dowlad ha noqdo ama wasaarad ha noqdo ama iskuul ha noqdo ama jaamacad ha noqdo ama business sector ha noqdo in shaqaalihii een, la controli karo waqtigoogii macnahii in qofkii waqtiga meherada uu ka shaqaynaya ama waqtiga organisationka uu shaqaynayay la ogaan karo xaadiriskiisii Ee, waxaan soo kordhinay telefoonno freeya oo local freeya ee, oo la yidhaaho panasonic bbs Een, waxaana ka hirgelinay een, een, xarun ganacsi ama een, isbitaal oo la yidhaaho alaala hospital oo ku yaala magaalada borama Een, waxyaabahan anjadaha noogu jira een, aan- aanan hadda weli aanan gaadhin under processka noocan waxaa ka mid ah in aan mobile app development ama mobile appskii aan ku qalabayno dhammaan websaytada waddanka ka jira oo laga booqan karo mobilka si uu qofkii uu gali karo isagoona computer aana furan oo w w aana qorin uu mobilka ka gali karo Ee, waxyaabahan hadda samaynay aanan ku qalabaynayno business sectorska waxaa ka mid ah softwares kuwaas oo u sahlaya xisaabaadkii ganacsiga mulkiilaha iyo een, maxay ahaydeen ah, shaqaalaha ee, meherada ka shaqaynaya waxaana ka mid ah systemyo aan u bixinay inventory management system Een, systemyo kale oo waxaa noogu socda een, portal oo isku xidhaya jaamacadda ardayga financeka iyo een, waalidka macnihii ardaygu haddii uu lacag bixiyo imtixaanku wuu eegan karaa een, waalidku ardaygiisa wuu la socon karaa also maxaa hedeen macalinku waxuu soo gelin karaa dhammaan wixii course materialha oon hadda development noo ah oo under process noo ah
xamse waxaad tilmaamtay in ganacsaduhu uu mobilka kala socon karo dhaqdhaqaaqa ganacsigiisa shirkadiisa gurigiisa waxyaabahaasoo dhan kaase aad u u hindisteen ama se qaabku uu yahay markaad noo sharaxdo waa sidee
waxa weeyaan waa security surveillance waa c c t v camera waa kamaradaha casriga ah kamaradahaasi waxay kuu sahlayaan in kamaradaha marka aan xidhno aan ku connectrayno internetka kamaradihii ayaa waxaan fahansiinaynaa internetka kadib waxaan ku xidhaynaa mobile application mobile applicationkaasi wuxuu kuu sahlayaa meel kasta oo dunida aad joogto inaad la socon karto ganacsigaagii maye xaafadaadii maye maxay hadeen anywhere aada ugu tala gashay kamaradaasi inay ka shaqayso mobilkaasi waxaad samayn kartaa videoga ay kamaradahaasi duubeen dibbaad usoo celishan kartaa adoo magaalo kala jooga adoo wadan kala jooga dibbaad u daawan kartaa recordingka aad samaysay afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay dibbaad usoo celishan kartaa at same time waxaad ka qaadi kartaa picture baad ka qaadi kartaa waxaad u samayn kartaa waxa la idhaaha mobile sensor application haddii ay wax imaadaan dhibaato ah wax sensors la idhaaho kamaradaha la raacinaya jira kadib kuu sheegaya inuu dhib ka jiro guriga macnihii kasoo qaad haddii gurigii dabqabsado mobilkaaga ayaa alarmi kuu samaynaya waxaana kuusoo gudbinaysaa kamaradii ku xidhnayd guriga si aad mobilkii alarmigii kuu sheegaysa waxaasoo dhan maxaa sahlaya markaas
horta waa kala gaar marka applicationkii la idhaaho mobilku ku jiraa waa gaar marka kamaradii la idhaahana waa gaar internetkiina waa ka saddexaynaya saddexdaas oo laysku xidhay ayaa shaqadii oo dhan kuu sahlaya macnihii shaqadii function inay noqoto saddexdaaba sahlay kamaradii markaan qalabayno waxaan ku xidhaynaa internetka internetka markaan ku xidhnana waxaan fahansiinaynaa mobile application aan ugu talagalnay si uu qofku ula socdo ganacsigiisi iyo meheradiisi waxaad tilmaantay oo kale inay jiraan telefoonno bilaasha oo aad samayseen oo mobila seed u samayseen
telefoonada aan samaynay waxaa la idhaahaa panasonic bbgs ama local telephone weeyaan waxaa lagu isticmaali karaa xafiisyada dowladda wasaaradaha xarumaha isbitaaliska waayo waxaa waxaa dhici kartaa iyadoo tiyaatarka qalliinka lagu jiro in dawo loo baahdo farmasiigii meherada farmasiigii meherada markaa waa inuu telefoonka mashquul ahaado ama telefonkii qofkii bersonaalka joogay oonu ka xidhan yihin marka waxaan suurtogelinay private telefon oo local ah oo cambany cambany kasta uu ku shaqayn karo at same time haddii la charge garaynayo cambanigaas organisationkaas ogolaado sanadka boqoliyo konton dollar baan ka qaadaynaa wuxuuna u noqonayaa international telephone telefoon kasta ayuu garaaci karaa oo wadanka gudihiisa waana free waxaana u sahlaya waa qalab serveris aan u brogaraminayno technical i t ah
markaa ma wuxuu isticmaalayaa anteenooyinkan shirkadaha isgaadhsiinta may waxa anteynaha ma isticmaalayo waa private business waa private telephone private telephonekaasna waxaan u dejinaynaa tobology u gaara tobologygaas ayuu ku shaqaynaya haddii local aan u dejino local buu noqonayaa haddii internationalkii ayagu ay organisationkaasi ay ugu talagalaan inay iska sabortgareeyaan lacag loogu talagalay oo anagu bolisi ahaanaan ugu talagalnay waxay helayaan in ay international isticmaalaan marka waxaa la isticmaalaya tobology within internet internetka ayay ku adeegsanayaan inay international call ay sameeyaan localkana waxay ku adeegsanayaan tobology u xidhan oo localka organisationka ama xafiisyada gaarka ah ay ku wada isticmaali karaan free telephone oo local
weli suuqyada ganacsiga xamse ma u bandhigteen barnaamijyada iyo brogaraamyada noocan oo kale ah oo ma iibgeyseen
waan u bandhignay waana wadnaa waxa waxaa la dhahaa market strategiga waxa weeyaan in marketing la sameeyo marketingki waan wadnaa kambaniyada qaar waynala qaateen dadka qaarna waxaan sameynaa trail trail version macnihii inuu muddo systemkan free ku isticmaalo shan iyo toban cisho maya bil maya intuu isagu idhaha kaga bogan karaa koob iyo labaatan cisho kadib markaabuu faa'iidadii ogaanayaa faa'iidadii markuu ogaado ayaan u bandhigaynaa system cosystematiinkiisa ama budgetkiisii kadib saasaan iskula qaadanaynaa qofkii ganacsada ahaa ama organisationkii markaa ma idinkoo kooxaba oo shirkadiinan himila software solution mise waa idinkoo injineeradii bartay computer science-ka
waa anaka oo ardaydii jaamacadda eela ka baxday laakiin ah shirkad iskugu tegay himila software solution la idhaaho shirkaddan waxaan ugu talagalnay far keliya fool ma dhaqdo macnihii marka la isbiirsado qof iyo technical gaara ayuu kuu hirgelin karaa ama fikir gaara oo qofkan ka dhex guuxika ka dhex guuxaya ayuu hibadiisa micnihii bannaanka usoo dhigi karaa marka waxaan u adeegsanay annagoo ardayda jaamacadda ka baxday ah in aan kambani himila software solution aan kaga hirgalno waddanka oo dhan aanan ugu talagalnay in aan dhammaystirno wax kasta adeeg kastoo looga baahnaa i t-ga intaas waxaan ku soo koobaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama islamarkaasina mowduuca aan kaga hadlaynay ee aan ku soo qaadanay oo ahaa dhallinyarada ka qalin jebisa jaamacadaha iyo waxyaabaha ay ku soo kordhiyaan bulshada waxaana inoogu marti ahaa laba dhallinyara oo wax ka baratay jaamacadda eelo ee magaalada boorama kuwaasi oo kale ahaa siciid cismaan cadare oo ah farsamo yaqaan isgaadhsiinadoo ka baxay kuliyadda isgaadhsiinta ee jaamacadda eelo iyo xamse cumar cismaan oo isna ah farsamo yaqaan bartay cilmiga i t-ga kana baxay kuliyadda kombyutar sains ee jaamacadda eela ee magaalada boorama tan iyo kulantideenna dambe waa anigoo ah haashim sheekh cumar good oo barnaamijka idinla socodsiinaya idinla soo diyaariyey oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good halkaad barnaamijkaasi kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa dhinacayga fadhiya nuur xasan nuur bukhaari oo indhaha soo mariyo soo ururiyey
aad ayaad umahadsan tahay caasha cuud haddii aan ku horeyno kooxda liverpool ee dalkaasi ingiriiska ayaa xalay ku guulaysatay koobka naadiyada horyaalada yurub ee uefa champions league kadib markii ay ciyaartii kama dambaysta ahayd ay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda tottenham ee iyana ka dhisan dalkaasi britain kulankii xalay oo ka dhacay garoonka wanda metropolitano ee magaalada madrid ee dalka sbain ayay liverpool goolka koowaad heshay daqiiqadii labaad ee ciyaarta kadib markii uu ciyaaryahan mani kubad gacanta u saaray muuse sisoko oo difaaca uga ciyaara kooxda tottenham kadibna uu garsooruhu uu dhigay rigoore markii rigooraha la dhigay waxa ay ciyaarta maraysay soddon ilbiraqsi oo keliya maxamed saalax ayaana rigooraha gool u bedelay taasoo mar qura garoonka wanda ee magaalada madrid u bedeshay midabka gaduudan ee kooxda liverpool tottenham si wanaagsan ayay u ciyaartay iyada ayaana fursado badnayd sidoo kale shan iyo lixdan boqolkiiba tottenham ayaa kubadda haysatay hase ahaatee waxaa aad u saameeyey goolka dhaqsaha badnaa ee uu saalax ka dhaliyey bilowgii ciyaarta waxaa ciyaarta soo xiray ciyaaryahan divog origi oo bedel ku soo galay kaasoo goolka labaad u saxiixay kooxda liverpool isaga ayaa iyadoo ciyaartu ay ka harsanayd saddex daqiiqo oo keliya waa markii lixaad oo ay liverpool ku guulaysanayso tartankan waxaa ka badan keliya ac milan oo toddoba jeer qaaday iyo real madrid oo koobkani hanatay saddex iyo toban gool sidoo kale waxay ahayd markii ugu horreysay ee uu koobkan qaado macalinka liverpool yorgen club laba jeer oo hore oo uu faynaalka tartankan tegay ayuu khasaaray tottenham waxay u ahayd markeedii ugu horreysay oo ay gaartay faynaalka koobka naadiyadda yurub dhinaca kalena kooxda liverpool maadaama ay ku guulaysatay tartankii xalay iyo chelsea oo jimcihii qaaday koobka yuruba league oo ah tartanka labaad ee yurub ayaa waxay isugu imaan doonaan ciyaarta loo yaqaano suberkaabka yurub afar iyo tobanka bisha agost ee sanadkan waxaana lagu martigelin doonaa magaalada istanbul ee dalka turkiga kooxda liverpool sidaanu sheegnay tottenham ayay laba iyo eber ku garaacday halka kooxda chelsea ay afar gool iyo gool arbacadii kaga badisay kooxda arsenal liverpool ayaa ahayd kooxdii ugu dambeysay ee suberkaabka yurub kooxdii ugu dambeysay oo british ah oo suberkaabka yurub qaada sanadkii labada kun iyo shantii afartii sano aan idhaahdee ee shantii sano ee lasoo dhaafay waxaa ku wada guulaysanayay kooxaha reer spain iyadoo sanadka labada kun sideed iyo tobankii ay qaaday kooxda atletico madrid oo garaacday real madrid si kastaba ha ahaatee labadan kooxda liverpool ayaanan ka qaybgeli doonin ama aanan ciyaari doonin koobka naadiyadda adduunka kaas oo ay ku tartamaan kooxaha horyaalada ka ah qaaradaha dunida kadib markii ay xiriirka fifa ee maamula kubadda cagta dunida ay koobkani ka dhigtay sanadkiiba afar jeer hore waxaa loo ciyaari jiray sanad walbaba hal jeer labada kun iyo koob iyo labaatanka ayaana lagu wadaa in la qabto koobkaasi waxa uu soo bilowday labada kun iyo shantii waxaana tan iyo markaasi ilaa iyo sanadka lasoo dhaafay la ciyaarayay sanad walba dhegeystayaal xubintii ciyaaraha waa naga intaa
aad iyaad mahadsan tahay nuur barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad weli dhegaysanaysaan haatanna inagoo gebagabadii iyo maalmihii u dambeeyey bisha barakaysan ee ramadaan ku guda jirna ayaan weli waxaanu idiin haynaa qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan ee idaacaddu idinku tala gashay cumar aadan kusoo dhowaada qasiidadan uu noogu luuqaynayo يا حبيب الله خير خلق الله يا تقرى العزة السلام عليك السلام عليك حياك بحب حيدك بركة لها حياك كوبيك يوم إنا بقدر ربو ودا بقت الحين بشير ما وري ولا سلالي جاية بدن يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا تخرى العصاة السلام عليك السلام عليك inaan boqolo bartiyo iilku ku jiray usheedka baroortaon markaad luxudkan rabe odaa boqotay xidhe bashir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra lxusati asalaam calayka asalaam calayka markuu boqorkiina qira bulshada ugu yeedhi jiray inaan beledku marmaray bashleeyo ayaan rabe odaa boqotay xidhe bashir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dufra alcusati asalaam calayka asalaam calayka
qasiidadaasi naba ammaanka ah ee uu ku luqeeyo fanaanka reer jabuuti ee cumar aadan ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeyn doonaa idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista waxaa inoo fadhiyay bashiir abiikar tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
inaan isku bifoon galka shabacaadkaan rabe odaa boqotay xidhe bashir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra alcusati asalaam calayka asalaam calayka gudaydu ayaan daraa kuwa baradii waxyiga macbuudku baxnaaniye madiinana beegsanow odaa boqotay xidhe bashir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra alcusati asalaam calayka asalaam calayka gaarsiiya inanka boga biyo baadko dhammaan intii layga beerayo axbaabka la baadnayoon inaan arka baafiye bashiir mawre walaa salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa tuqral cusati asalaam